samu'eelkii koowaad cutubka labaatan iyo lixaad oo waxaa saa'uul gabiicaha ugu yimid kuwii reer siif iyagoo leh miyuusan daa'uud ku dhuuman buurta xakiila ah oo lamadagaanka ku hor taal markaasaa saa'uul kacay oo wuxuu ka dhaadhacay cidladii siif isagoo wata saddex kun oo nin oo reer binu israa'iil laga soo doortay inuu daa'uud ka soo dondoono cidlada siif kolkaasaa saa'uul soo degay buurtii xakiilaah taasoo lamadegaanka ku hor taal waddadana ku dhinac taal laakiinse daa'uud cidladuu joogay oo wuxuuna arkay in saa'uul cidlada uga soo daba galay sidaas daraaddeed daa'uud basaasyuu soo diray wuxuuna ogaaday in saa'uul xaqiiqa ahaan yimid markaasaa daa'uud soo kacay oo yimid meeshii saa'uul degay oo daa'uud wuxuu arkay meeshii saa'uul jiifay isaga iyo abneer inaneer oo ahaa sirkaalkii ciidankiisa oo saa'uulna wuxuu jiifay meeshii gaarifardoodku joogay dhexdeeda oo dadkuna hariirahiisay deggeen markaasaa daa'uud jawaabay oo ku yidhi kii reer xeed oo aximeelek ahaa iyo aabishay oo ay saruyaa dhashay oo yo'oobna walaalkiis ahaa oo wuxuu ku yidhi yaa ii raacaya saa'uul xeraduu joogo kolkaasaa abishay ku yidhi anaa ku raacaya sidaasay daa'uud iyo abishay dadkii uga yimaadeen habeennimo oo waxay arkeen saa'uul oo hurda meeshii gaarifardoodka dhexdeeda oo warankiisiina dhulkuu ku mudnaa meel madaxiisa u dhow oo abneer iyo dadkiina hareerihiisay jiifeen markaasaa abishay wuxuu daa'uud ku yidhi maanta ilaah wuxuu ku soo gacangeliyey cadowgaagii haddaba waan ku baryaaye iddaa aan warame oo aan mar keliya dhulka ku qodbe oo mar labaad ku dhifan maayo markaasaa daa'uud wuxuu abishay ku yidhi ha dilin waayo bal yaa gacan u qaadi kara rabbiga kiisa subkan oo haddana eed la'aan doona oo daa'uudna wuxuu yidhi rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye waxaa isaga dili doona rabbiga ama maalintiisii baa iska imaan doonta amase dagaal buu geli doonaa markaasaa la dili doona rabbiga ha iga fogeeyo inaan gacanta u qaado rabbiga kiisa subkan haddaba waan ku baryaaye inoo qaad waranka madaxiisa agyaal iyo kusadda biyaha oo inakeen aannu tagne sidaas aawadeed daa'uud wuxuu saa'uul madaxiisii kaga qaatay warankii iyo kusaddii biyaha kolkaasay tageen oo ninnaba ma arkin lamana ogeyn oo midna ma toosin waayo kulligood way wada hurdeen maxaa yeelay waxaa xagga rabbiga kaga soo degtay hurdo weyn markaasaa daa'uud dhankii kale u gudbay oo wuxuu ku dul istaagay buur iyaga in yar ka fog oo waxaana u dhexeeyey bannaan weyn kolkaasaa daa'uud u dhawaaqay dadkii iyo abneer oo ahaa inaneer oo yidhi abneerow war miyaadan jawaabayn markaasaa abneer jawaabay oo yidhi kaaga boqorka u dhawaaqayaa kumaad tahay markaasaa daa'uud wuxuu abneer ku yidhi war sowma tihid nin rag ah yaana kula mid ah oo reer binu israa'iil ku jira haddaba maxaad u dhowri weyday sayidkaaga boqorka ah waayo mid dadka ka mid ah ayaa xerada u galay inuu boqorka sayidkaaga ah dilo war waxaan aad samaysay ma wanaagsana rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye waxaad istaahishaa dhimasho maxaa yeelay ma aydnaan dhawrin sayidkiinna ah rabbiga kiisa subkan haddaba bal fiiriya boqorka warankiisii iyo kusaddiisii biyaha oo madaxiisa ag yiil markaasaa saa'uul gartay daa'uud codkiisii oo yidhi wiilkaygii daa'uudow kaasu ma codkaagiibaa oo daa'uudna wuxuu yidhi haa kan waa codkaygii boqorow sayidkaygiiyow oo haddana wuxuu yidhi sayidkaygiiyow maxaad ii eryeynaysaa anoo addoonkaaga ah waayo maxaan sameeyey waase maxay xumaanta gacantayda ku jirta haddaba waan ku baryaaye boqorow sayidkaygiiyow bal maqal ereyadayda anoo addoonkaaga oo haddii rabbigu igu kaa diray qurbaan ha aqbalo laakiinse haddii waxa iga kaa diray ay binu-aadmi yihiin rabbiga hortiisa ha ku inkaarnaadeen waayo maanta way i eryeen si aanan u sii joogin dhaxalkii rabbiga oo waxay igu yidhaahdeen tag oo ilaahyo kale u adeeg haddaba sidaas daraaddeed dhiiggaygu yuusan ku daadan meel rabbiga hortiisa ka fog waayo boqorkii reer binu israa'iilow waxaad u soo baxday si aad tagfi u doondoonto oo waa sidii mid buuraha digaag duur ka ugaarsanaya markaasaa saa'uul wuxuu yidhi waan dembaabay wiilkaygii daa'uudow iska noqo waayo anigu mar dambe wax ku yeeli maayo maxaa yeelay maanta naftaydu qaali bay kula noqotay bal eeg waa nacasoobay oo aad iyo aad baan u qaldamay markaasaa daa'uud ugu jawaabay boqorow waa kan warankaagii haddaba ragga dhallinyarada ah midkood ha u yimaado oo ha kuu qaado oo rabbiguna nin walba wuu ka abaalmarin doonaa xaqnimadiisa iyo aaminnimadiisa waayo rabbigu maanta gacantaydow kugu soo riday aniguse ma aan doonaynin inaan gacantayda u qaado rabbiga kiisa subkan oo bal eeg sida maanta naftaadu iigu dheeraatay sidaas oo kale naftaydu ha ku dheeraato rabbiga hortiisa oo dhibaato oo dhanna ha iga samata bixiyo markaasaa saa'uul wuxuu daa'uud ku yidhi wiilkaygii daa'uudow waad barakaysan tahay hubaal xoog baad yeelan doontaa waadna guulaysan doontaa dabadeedna daa'uud waa iska tegey saa'uulna meeshiisuu ku noqday